tana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayra matana weeyo meel bay ka wada timi bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu maalin wanaagsan dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda wararka oo xilligan oo kale aad ka maqashaan raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya waa sabax arbaca taariikhduna waxa ay ku beegan tahay labada bisha kow iyo tobnaad sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka faaqidaadda wararka qodobada aad ku maqli doontaan hadduu ilaahay yidhaahdo waxaa ka mid noqon doona saaka xaaladda qandala sida ay tahay magaalada oo la duqeeyey markii halkaa ay soo galeen maleeshiyaad ka tirsan daacish oo horey u ahaa ekis al-shabaab haddaba barnaamijkan dhegaystayaal idinkugu soo gudbin doonaa iyo barakacyaashii ugu badnaa oo soo gaaray magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari barakacyaasha qaarkood waa ay hadleen barnaamijkaad ku maqli doontaan waxaan kaloo barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa magaalada cadaado waxaa ka soconaysa qabanqaabada doorashada xildhibaanada aqalka hoose ka soo gelaya deegaanada galmudug haddaba barnaamijkan dhegaystayaal idinkugu soo gudbin doonaa iyo wararka ugu waaweyn caalamka oo ay ka mid tahay magaalada muusil weli dagaal dhinaca lugta iyo cirka ayaa lagu hayaa iyadoo meelaha qaarkood ciidamada ciraaq iyo ciidamada kale ay kaashanayaan ay galeen oo ay ka mid tahay xarunta telefishinka qaranka uu ku lahaa magaalada muusil oo gacanta u soo gashay ciidamada waddanka caraaq haddaba barnaamijkan dhegeystayaal idinkugu soo gudbin doonaa kooxda barcelona xalay markii ay tagtay magaalada manchester ee waddanka ingiriiskana waa laga aarsaday oo kaamnu tii lagu soo dhiga manchester city xalay waa ay aargudatay barnaamijkaad ku maqli doontaan xubinta dhanka ciyaaraha fartuun sheekh cali ayaa dhanka farsamada joogta anigana waa cabdirasaaq maxamed waa mar kale iyo faaqidaadda wararka
Somali sokeeyo aan dooni mayne naga dami colaada amiin dhahadad weyno amiin dhahadad weyno amiin dhahadad weyno aan ducaysane dhaha allow diriirsokeeyo aan dooni mayne naga dami colaada amiin dhahadad weyno amiin dhahadad weyno amiin dhahadad weyno
dayaxaa la sahansaday dalag beerashiyo tacab xilmi lagu dadaaliyo midnima loo dareeray dunida darkaysan durba horumar gaadhay dayaxaan hansaday dalag beerashiyo tacab cilmi lagu dadaaliyo midnima loo dareeray dunidaad arkaysaan durba horumar gaadhay idinkuna darxumayo idinkuna darxumayo khabiil baad ku duushaani
waata dhegeystayaal heystaasi wadaniga waxay daafur ahayd barnaamijka faaqidaada wararka qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa ee xaaladda magaalada qandala ee gobolka bari n oo gelinkii dambe ee shalay n duqeyn dhanka badda ah n loo geystay taa oo ay ka dambeeyeen maraakiib ku sugnayd n xeebaha n u dhow magaalada qandala ayaa ilaa iyo hadda aan la ogeyn khasaaraha ay geysatay waxaana halkaa ku sugan maleeshiyaad ka tirsan argagixisada maleeshiyaadkuna waxaa laleeyahay weli magaalada ayay ku sugan yihiin dadkii ugu badnaa ayaa magaalada ka barakacay oo qaarkood waxa ay gaareen magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ciidamada lugta ee puntland ayaa iyana waxaa la sheegayaa inay ma- magaalada kaabiga ay ku hayaan kuwa oo wata gaadiid dagaal iyo ciidamo fara badan haddaba een, magaalada qandala xaalada ay saaka ay ku sugan tahay iyo dadka barakacayaasha ah oo qaarkood aad aan codad idinkaga qabanay bal marka hore aan qadka soo geliyo waryaheena een, maxamed muuse tarsan Een, maxamed subax wanaagsan bal ee, marka hore iiga bilow waa sidee een, xaalada magaalada qandala ee gobolka bari magaalada qandaro ee gobolka bari waxaa ilaa shalay ka dhacayay weeraro ka imanaya dhanka badda oo ay maraakiib badda jooga oo ay leeyihiin ciidamada badda puntland ee loo yaqaano b m b s ee sarisom ay geysanayaan weeraradaasi inta badan waxay bartilmaameed u lahaayeen gudaha magaalada qandala goobo ay daacish kaga sugan yihiin magaaladaasi Eh, waxaana lagu jilcinayaa eh, goobaha ay kaga sugan yihiin daacish si looga saaro iyadoona la filayo in ciidamada dhanka dhulka ee puntland markii la jilciyo kadib ay halkaasi galaan oo ay gaaraan marka guud ahaan jawiga magaalada qandala ee gobolka bari ee wararka aan naga soo gaaraya waxay sheegayaan subaxnimada saakay inuu yahay mid aada u degan oo laga dareemayo xasilooni walow inta badan guryaha ay afaarujiyeen qeybaha kala duwan ee bulshada ciidamada puntland qeybta dhulka jooga waxay kusii ruuqaansanayaan inay gaaraan deegaanadaasi oo ay daacish xilli dhow dagaal la galaan sidoo kaleeto eh, dadkii soo gaaray boosaaso ee barkacayaasha ahaa waxaa lagu soo dhaweeyey boosaaso maamulka gobolka ee kadegmada ayaa soo dhaweeyey boosaaso waxay caan ku tahay in ay soo dhaweyso mar walba ee barakacayaasha iyo wa- qoysaska waaya ka laakiin imaanaya dhanka wadamada.
dhanka barakaca waan u tegi doonaa een, duqeynta dhacday oo oo magaalada qandala loo geystay maxaa khasaara oo ilaa iyo hadda ka dha- ka ka dhashay mas-uuliyiinta puntland miyay ka hadleen Ee, mas-uuliyiinta puntland kama aysan hadlin weli wax khasaara oo ka dhacay qandala maadaama weeraradu ay socdaan welina aysan soo gabagaboobin balse ee, magaalada qandala ma aha mid la geli karo in lagu gudgalo xaalad dagaal maahe banaanka ayaa laga tooganaya oo goobo bartilmaameed bartilmaameed ah oo la aaminsan yahay inay daacish ku sugan yihiin ayaa la weerarayaa inta badan magaalada iyaga ayaa kaga soo horeeyay ciidamada dowladda oo hore ayay u joogeen marka taasi ayaa keentay in marka hore la weeraro si awoodooda loo weeqo kadibna ciidamada dhanka dhulka ee puntland ay dagaal ku galaan waaya marka marka een, ma maleeshiyaad tiro badan ayaa magaalada ku jiro een, maxay tahay marka een, duqeynta dhinaca lugta miyaa laga baqanaya in magaalada lagu galo Ee, magaalada sidaan hore idinku sheegay waxaa weeye magaalo ku taala dhulbuureed waxaa loo yaqaanaa gaariwaa ee u adagtahay gawaariyadu say ku galaan ee aada ayay u fog tahay Ee, marka iyaga ayaana yimaaday oo waa cadow meesha kusoo horreeyey oo dowladda ayaga kaga soo horreeyey marka sababtaas ayaa keentay in laga cabsado oo aan horey loo gelin ee banaanka laga weeraro magaaladuna waxaa magaala xeebeed oo dhanka badda ayaa laga soo galay oo xilligan weeraradu ka soconayaan laakiin markii weeraradaasi muddo socdaan ayay saraakiishu noo sheegeen in ay dhanka eh, beriga ka weerari karaan oo ay markay jilciyaan kadib ay weerar banaanka ka qaadi karaan Eh, arrintan waxaana sabab u ah eh, cabdiqaadir sheekh muumin oo hore watarsanaa shabaab ee ka dagaalanta buruleyda galgala ayaa muddo laga joogo lix bilood waxa uu ku dhawaaqay inuu ku jiray daacish islamarkaana ciidamo uu wato ayaa gaaray deegaanka qandala deegaano ka ka hooseeya oo tuulooyin iyo baadiye u badan kuwii ayaa xoogeystay oo waa kuwa xilligan qandala dhawaan qabsaday waaya marka een dhinaca ee dadka barakacayaasha ah ee soo gaaray magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ee tir ahaan intay gaarayaan waase sidee xaaladooda Eh, dadka basa soo gaaray ilaa hadda eh, ma badna waa konton qof laakiin waxaa jira eh, qaybo kala duwan oo dad ah oo iyaguna aaday deegaano ay ka tirsan tahay eh, qandala oo lagu magacaabo buro oo iyaguna halkaasi la gaarsiiyey waana meesha ugu badan oo dadkaasi ay ku sugan yihiin maadaama ay deegaanaan u dhow isla markaana halkaasi ay dhowaan maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland ay ku gaarsiiyeen deeqaashina ee marka ee, guud ahaan xaaladda kuwa ku sugan boosaaso aad ayay u fiican tahay oo dowladda ayaa waxay dhowaan sheegtay inay gaarsiin doonto wixii awoodooda ah islamarkaana qeybaha kala duwan ee bulshada oo boosaaso ku sugan ayaa ku booqday goobaha laga dejiyey boosaaso markii boosaaso yimaadeen xaaladooda waxay ahayd miraab adag oo cabasho ayay soo jeedinayeen laakiin hadda ee, waa mid aada u degan oo ee, aad ayay u fiican yihiin oo isbedel weyn ayaa laga dareemaya dhanka nolosha waaya miyaan wax cooda ka helnay een dadka een qandalo ka soo barakacee boosaaso soo gaaray ee dadka qandala kasoo barakacay ee boosaaso soo gaaray markii ay wariyaasha kula hadleen dekada boosaaso waxay u sheegeen in ee, deegaanka ee, qandala iyo deegaanada ka tirsan ay ka jirto ee, xaalad nolol xumo aada u liidata maadaama inta badan uu go-ay isu socodka gaadiidka ee dhanka bulshada oo aan halkaasi ee, aysan geli karin wax deeqa marka laga tago kuwa ay wadaan ciidamo ka tirsan puntland oo dowladda ugu tala gashay marka waxay ka cabanayaan xilligaasi inay dareemayaan nolol xumo faayida balse xilligan oo ay joogaan maalinkii labaad boosaaso aada ayay u wacan yihiin dadka tiradooda waxa weeye waa wixii magaalada joogay oo dhan wax qaybina waxay ku halagan tahay magaalada la dhaho buruc qaybina dee boosooso iyo qararkaasi ku halagan yihiin wax la tirin karo maaha dee magaalo dhan weeye qandalo waa ogtihiin waa degmo degmadaasna waxa weye inta kooban joogta waa ogtihiin daacish ba daacishka magaalaha soo gashay waa haystaaneen waa dad iska dhan oo waxa weeye dib aan la koobin karin tiradooda ee magaalada dhan ku ku filaaday badan weeye dad badan weeye annagu waxaanu nahay magaalada degmada qandalaanu ka nimid ilaahoo cadow baa soo galay daacis baa soo galay toodo intay subax habeenkay soo galeen subax jisi baan ka ba- ka baxnay So, intii qarkaan ku maqnayn addaan waxa laga soo qaaday afkii xeebta laga soo qaaday ilaahoo ku ruyaye hadda waxaanu saasaanu dad saasaanu nahay noocaas ugu soo magaalada iyaga keliya ku haray ee way isku wareeray naga tagaan waa naga tegi diideen meesha waa degnay yidhaahda kana tegi mayno awood iyo quwad iyo mataqa iyo gacan wadajir baa laga saari karaa waa in loo birmado degmada wax laga qabto loo kaco ee shacabkan muxuu ahay meeshu ka soo qaxay waxaa weeye dad lahayn karo maaha
waa tahay kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dadkii kasoo barakacay magaalada qandala ee gobolka bari magaaladaasoo een, dhul xeeba ku taala een, waxayna soo gaareen magaalada boosaaso een, warbaahinta ayay halkaasi kula hadlayeen sidoo kale een, waxaa ka horeeyay waryaheena een, maxamed muuse tarsan oo qadka telefoonka magaalada boosaaso een, ku jiray xaalada qandala iyo barakacayaasha waxyaabihii kusoo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaad ku maqli doontaan biidni illaah
soomaali waa mid waa uliyo mayra matana weeyo meel bay ka wadatay bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa midigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa milayda heestiyo mugtidiyo ujeedada jawaadahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa
waa taa dhinaca iyo xarunta gobolka bari ee boosaaso iyo weliba een magaalada kale aan ka imaano qandale la yidhaahdo dhinaca iyo magaalada cadaado aan soo aadno oo hadda een xarun kumeel gaar u ah maamulka een galmudug een halkaa waxaa ka soconaysa een qabanqaabada loogu jiro een doorashada een aqalka hoose ee baarlamaanka oo musharaxiin aada u fara badan magaaladaas muddooyinkii aad muddooyinkii dambe ay gaarayeen kuwa oo la doonayo een in aqalka hoose baarlamaanka ay kasoo galaan een deegaanada galmudug een haddaba afhayeenka een guddiga een doorashooyinka een u qaabilsan dhinaca galmudug een yuusuf diiriye maxamuud ayaa een warbaahinta halkaasi kula hadlay een codkiisa markaan idiin soo deyno kadib hadday inoo suuro gasho waxaan qadka sidoo kale aan soo geli doonaa weriyaheena maxamuud cabdidiirshe بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد أجمعين أما بعد إن halkan waxaan ku qabanaynaa shiri jiraay war-saxaafadeed kasoo baxaya guddiga doorashooyinka dadban ee maamul goboleedka galmudug war-saxaafadeedkan ujeedadiisu waxa weeye heerka ay marayso doorashadii iyo tallaabooyinka soo socda ee la qaaday waxaan hadda u gudbaynaa doorashada aqalka hoose kuraasta laga rabo aqalka hoose galmudug waa soddon iyo lix guddiga doorashooyinka galmudug waxaa soo gaadhay sagaal iyo labaatan foom oo ku saabsan kuraasta laga dooranayo galmudug waxaa halkaa kuraastii ka dhiman oo la rabo in lasoo dhammaystiro toddoba kursi sagaal iyo toban caawa waxay ku jiraan gacanta guddiga doorashooyinka sagaal iyo labaad waxaa dhammaystirmay oo hadda diiwaangelintoodii dhammaatay ergadiisii diiwaangelintu sagaal iyo toban kursi ayay dhammaatay toban kursina waxyaabo yar oo dhammaystir ah ayaa u harsan laga bilaabo berito arbaca ah waxaa kaarka idhiga la siinayaa sagaal iyo tobankaa kursi ergooyinkii ku qornaa ayaa la siinaya sagaal iyo tobanka kursi waxay kala yihiin kuraasta diyaarka ah beesha caydh laba kursi kursi waqooyi iyo kursiga koonfurta murursade waa shan kursi habar caynoo laba kursi daguura hal kursi hillab hillibe hal kursi cabdalla hal kursi duduble kuraasta diyaarka waa saddex aarsade maxamed camal iyo awrwadeen sacad beesha sacad waxay lahayd saddex kursi saddexdii kursiba waa diyaar beesha wacaysle saddex kursiba lahayd saddexdii kursiba waa diyaar ma reexaan waa gardhac hal kursi inta diyaarka ah ma dhibaan hal kursi waa diyaar salabaan oo abakor ah hal kursi kuraastaas waxaa weeye guud ahaan diyaarka ah waa sagaal iyo toban kursi sagaal iyo tobankaa kursi aidiga sidaan hore u sheegay ergadu waxay bilaabanaysaa berito oo arbaca ah musharixiinta sagaal iyo tobankaa kursi waxay bero arbaca ay iska sii diiwaangelinayaan xarunta guddiga doorashooyinka galmudug ayay iska soo diiwaangelinayaan waxaana rabaa dhammaan musharixiintaas inay yimaadaan xarunta doorashooyinka si ay u diiwaangeliyaan sidaas ayaa hadda hawshii intii badnayd ku socdaa asbuucyada soo socotana waxaa bilaaban doonta doorashada aqalka hoose mar haddii musharixiintii timi mar haddii ergadii id karka la siiyey waxaan rajaynaynaa waqtiga soo socda haddii alla idmo inay bilaabato shaqadii doorashada waxaan rajaynaynaa musharixiinta iyo ergooyinka hawshan aan aan ay ku bilaabanayso beri subax in ay si wanaagsan isu soo diiwaangeliyaan insha allahu tacaala idhigana beri laga bilaabo waa la bixinaya
waa tahay kaasina wuxuu ahaa afhayeenka guddiga hirgelinta doorashooyinka galmudug oo faahfaahin ka bixinayay howlaha guddiga ilaa iyo hadda u qabsoomay iyo qaabanqaabada socota
مالي وامد وأولي يميرح وطنويو نلبيك وبطمي صومالي وامد وأولي يميرح وطنويو نلبيك وبطمي idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maaranta
waa tahay barnaamijka faaqidaada wararka ayaan weli ku guda jirnaa dhegeystayaasha iminka nagu soo biireen waxay nagala socdaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya goordhow waxaad dhegaysateen afhayeenka guddiga qabanqaabada doorashooyinka oo faahfaahin ka bixiyey halka ay wax marayaan waatan hore idinkugu sheegay afhayeenka haddii aan saarno sidoo kale qadkiina idiin soo gelin doono waryaheena maxamuud cabdi diirshe maxamuud haddaad imaqasho saaxiib subax wanaagsan bal nooga sheekay adiga dhankaaga xaaladda magaalada cadaado waa sidee markii la yiraahdo qabanqaabada doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya xubnaha kasoo gelaya deegaanada galmudug
waa mahadsan tahay waxaa isha lagu hayaa qabanqaabada ugu dambeysay ka socota magaalada cadaado ee la xiriirta doorashada xubnaha aqalka hoose aqalkii sare waa kii lasoo dhameeyey bishii lasoo dhaafay octoobar hadda guddiga doorashadu waxay sheegayaan inay diiwaan geliyeen ku dhawaad kun ergey oo dooran doonta ilaa toban iyo sagaal xildhibaan oo kuraastoodu taallo degmada cadaado marka hadda waxay leeyihiin waxaanu samaynaynaa inaan u samayno ergooyinka kaararkii aqoonsiga sidoo kale waxaa maanta la bilaabaya diiwaangelinta musharaxiinta kuraasta aqalka hoose marka hawshu waxay muuqataa mid tallaabooyin muhiima hore loo qaaday oo gabangaba kusii dhawaanaysa waayahay waxaa la leeyahay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka hadda jira ayaa magaalada gaaray sidoo kale dee dad iyana danaynaya in xildhibaanada soo socda ay ku biiraan ayaa magaalada ku sugan yaa laga aqoonsan karaa dadkii hore loo yaqaanay
aada iyo aad xildhibaano badan oo kamid ahaa baarlamanka federaalka soomaaliya ayaa hadda jooga magaalada cadaado islamarkaana doonaya dib in mar kale loo soo doorto waxaa kamid ah xildhibaan mustashir cali duxulow waxaa kamid ah xildhibaanaad caasho xaaji cilmi waxaa kamid ah dad kale oo caan ah oo baarlamanka federaalka caan ka dhaha dhexdiisa doonayana mar kale in dib loo soo doorto waxaa ku jira sidoo kaleeto xubno wasiiro ka ahaa dowladda oo haddana doonaya inay mar kaleeto xildhibaano noqdaan waxaa kamid ah wasiirada wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowladda federaalka soomaaliya marwe sahre cali samatar oo iyana cadaado joogta oo xildhibaan u tartamaysa dad badanaa jooga oo muhiim ah oo doonaya inay xildhibaan kusoo baxaan waa tahay aad iyo aad baad umahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa maxamuud cabdidiirshe waryaheena oo qadka telefoonka magaalada cadaado si toosa ugu jira maxamuud aad baad umahadsan tahay saaxiib qeybaha dambe ee barnaamijkan ayaan isla soo gaarnay bal wararka ugu waaweyn caalamka haddaa hal iyo laba aan ka fiiriyo ciidamada wadanka ciraaqa oo duqeyn cirka iyo dhulkaba ku hayay oo xulafada wadankaasi ku sugan nakaashanayay ayaa iminka waxa ay kaabiga ku hayaan in ay guud ahaanba ay galaan magaalada mawsil oo muddooyinkii dambe dagaal aada xoog leh uu ka socday waxaa lagu soo waramayaa oo warbaahinta la yska arko ay soo warinaysaa tan iyo shalay ilaa iyo xalay magaaladaas magaalada hareeraheeda in dagaal culus oo ku dhex marayo ciidamada wadanka ciraaqa iyo maleeshiyada argagixisada ee daacish oo magaalada muddo laba sano ka badan ku sugnaa waxaana la sheegayaa dagaalku inuu ahaa mid aada u xoog badan ciidamada wadanka ciraaq ayaa la sheegayaa in ay guulo ka gaareen maleeshiyadii ka hortimid magaalada qeybo badanna ay kasoo galeen waxaa la sheegayaa meelaha ciidanku ay ilaa iyo hadda ay yimideen waxaa ka mid a xaruntii telefishinka qaranka ee magaalada muqsil oo qolyaha argagixisada ah ay gacanta ay ku hayeen sidoo kale waxaa la sheegayaa in maleeshiyadu ilaa iyo shan iyo labaatan kun oo shacab ah inay gacanta ay ku dhigeen oo markaa ay gambaad kaga dhiganayaan magaalada si weerarka looga joojiyo qolyaha u dooda xaquuqul aadanahana waxa ay sheegayaan in xaaladdu ay tahay mid aada iyo aad u adag afhayeen u hadlay ciidamada wadanka ciraaqna waxa uu sheegayaa ama uu yidhi dowladdu guulo la taaban karo ayay ka soo hoyday dagaalka ka soconaya magaalada muusil goordhowna war wanaagsan fisha ayuu warbaahinta ka yiri waayahay sboortigiina waxaa ka mid ah midkii ugu weynaa manchester city iyo kooxda barcelona ayaa xalay waxa ay ku kulmeen garoonka etihad stadium ee ay ku dhesho kooxda manchester city barcelona waa laga aarsay toddobaadkii hore ayada ayaa kusoo badisa wadanka sbain hase yeeshee xalay tacaalo ayaa lagu dhigay kadib markii ay timid garoonka etihad stadium oo manchester city ay ku dhesho oo halkaa kooxda barcelona xalay waa looga badiyey gudahana barnaamijkii faaqidaada intaas iyuu iiga idil yahay waa farsamadii fartuun cali sheekh iyo tabintii cabdirasaaq maxamed nabadgelyo
isku diray dhexdiina isku diray dhexdiina